annaga waxaan aaminsan nahay maamul baan aaminsan nahay in la helo maamul ay ummaddu leedahay oo ummaddu dhisanayso oo ummadda rabitaankeeda ku imaanayo in la helo oo soomaaliya loo dhiso maamul guud iyo maamullo oo heer iskeeda iyo heer gobol iyo heer degmada in maamul oo ummadda oggo tahay oo raali ka tahay in laga helo aada baan u jecelnahay waa danaynaynaa waanu taageeraynaa markaan magaalada baydhabo oo kale hadda gogol baa lagu fidiyey oo dad badan baa ka soo qeyb galay sidoo kale kismaayo iyadana ololo noocaasaa ka socda idinku markaan maxaad doonaysaan in lixdaasi gobol laisraacisiiyo
annaga lixda gobol in la israaciyo annaga waa waa taageersannahay waa ogolnahay laakiin aragtida nabi waxaa weeye lixda gobol in la israaciyaba inay sidaa dadka goboladaas lixda dawada dega inay sidaa u wanaagsan tahay baan aaminsan nahay maxaa yeelay lixda gobol way wada degaan marka waxaan bal leenahay anagu karaayi ahaan haddii nala weydiiyo gobolka saddexda gobol la sheegayaa saddexda gobol oo jubbaland waxay leeyihiin iyo lixda gobolba waxaa dhib yar in la dhiso wixii gobol dhib yar baan qabnaa haddii saddex iyo saddex laga dhigo kala soocidooda iyo meelaha ay kala raacayaan iyo xuduudda loo samaynaya ayaa waxaan isleenahay dhibaato badan oo iskala dari keenaysa ayaa ka imaanaysa sidaa daraaddeed anagu kaalusin ahaan waxaan aaminsanahay lixda gobol inay dhigeer yihiin oo sidaasna laisu raaciyo oo loo dhiso soomaaliya dadka ma kala maarmaan waa in soomaali in isfahan iyo isdhexgal iyo soomaalinimo iyo waxwadaqaynti loo gudbaa yaa yaa yaa yaa loo baahanya adiga wixii gobolka soo siyaadana waa faa'iida marka sabab loo kala jaraya inaga marka nooma mugo adiga hadda wax badaa ku sugan magaalada baydhabo waxay sheegeen inay ka soo qeybgali karaan shirkaani lixda gobol dadka dega inay ka soo qeybgali karaan siyaasiyiintooda odayaashooda waxgaradkoodii marka idinku waxaad ku sugan tihiin gobolka jego marka ma laydinku cazimiyo shirkaasi dad idinka socda hadda baydhabo maku sugan yihiin maxaa idin qorta haddii aysan ku sugnayn hadyeer magaalada baydhabo
horta anaga gobolada la sheegay wixii gobol waa u dhalanay dadkana waa ka dhalanay wixii loo samaynayana mas-uulin baan nahay waa kama maarano iyagana nagama maarmaan annagana wixii ummadaas loo samaynayo inaan ogaano on gobday ka ahano waa ku kasbanna middaas horta waa taas midda labaad dadka la casuumay oo lixda gobol kala sheegaya maxay dadka casuumay maxay leeyihiin iyo ma iyagaa soo aruuriya oo diyaaro ku soo aruuriya ma imaan karaan oo masoo baabuur ma soo raaci karaan oo iyagu danahood ma uga imaan karaan sidee laisuu keenayaabay ku leeyihiin oo ay ku dareen su-aashaasaa horta taagan marka ani waaan anagu waxaan leenahay taas waa laga wanaagsan yahay waa la rabaa maamul in la dhiso aad baan u jecelnahay horena waa u sheegay